dadka ku nool magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa v o e da u sheegay in mar kale ay dowladda kenya bilowday dhaqdhaqaaq ay dib ugu dhisayso derbi mara xuduuda labada waddan kaasoo kenya ay horey u sheegtay inay doonayso inay kaga hortagto ama kaga hortegayso weerarada al-shabaab dadka magaalada oo ay ku jiraan nabadoono iyo dad kaleba oo lasoo xiriiray v o a ayaa sheegay in derbigan uu xaafada ka mid ah xaafadaha beled xaawo uu mari doono dhinaca dalka kenya haddii uu ku socdo jidka haatan uu dhismuhu ku socdo jaamac buulle jaamac ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha cusub ee beled xaawo maxamuud xayd bismillah arrinkaasi walaal wuu jiraa waana hadda waa xaqnin baa lagu jiraa hadda ka hor dowladda federaalka ah iyo dowladda jubbaland baa isugu timid mar uu warbixin ka keenay guddoomiyihii hore degmada yuusuf maxamed cabdiqaadir xoogaa culaysaana uu dareemay ceeladhaan buu ku dhuftay waana isugu yimid waa la arkay wixii meesha ka jiray waxaa la ogaaday marka hadda wax badan in marka ayada wax badan inaysan taagnayn haddee kenya waxay taagan tahay maadaama dhibaato dadkeeda shacabka ahaa nimankii xadjirka ahaa oo shabaab ay u geysteen waxay yidhaahdeen derbi waan samaynayna derbi markaa labadii magaalo lagu kala qaybiyo aniga kolley maxamuud ahaan ma soo dhaweynayo meeshadii magaaladana waanahay sababtoo ahna dadku waa hal dad labadii magaaladana way shagaleen saaxiib baanu nahay wax kasta oo bini aadan ka dhexeeya naga dhexeeya wax badanna waa wada degnen ilaahay baana na wada dejiyey waxaana naga doranay ma aha inaan kenya iyo soomaaliya saan wada degaan baled xaawiya mandheeraana saanay wada degaan annagu waxaan xulanay oo aan maxaan ku dahday doranay maaha wax ilaahay keenay waay saas ay tahay waxaa loo baahan yahay sida aan u wada degannahay si fiican oo sharaf iyo cizi leh oo laba dowladood ah oo iimaan le horta inaan u wada noolaano wey muhiimadda mudane guddoomiye waxaad noo sheegtaa marka derbiga dhismihiisu hadda halka uu marayo iyo xuduud ahaan meesha uu saaran yahay walaale horta meesha la yidhaahdo qurac bilaash baa laga soo bilaabay oo webiga qarkiisaa tribor triangoleka ah kenya anaka ethoobiyan ku kala gaddoonno silig baa lagu soo xiray oo dheer dheer baa la soo geliyey adigu ilaa hal kilomitr meelahaasaa lasoo geliyey weli lama soo foginin meesha guudka loo yaqaana muusan soo dhaafin muusan soo gaarin weli laakiin hadda waxaa la xaaqayaa dhulkii baa la xaaqayaa iyo meelihii sida loogu diyaargaroobi lahaa dhanka kenya xoogaa ilaa afar mitir ilaa lix mitir meelahaasi xaduudi dib ooga baxdo dhanka kenya xaggeeda u baxda gadaale oo boordarka dib ayba ooga yara duruuqdaaba lix mit lix mitir meelahaasi banaysa dadka deegaanka xaaladooda wallahi way kacsan tahay aad iyo aaday maanta u buuqeen mudaharaaday sameeyeen meesha waa noogu tegey anagoo nool shaqa maalmeedkii wataa la yiri meeshaan rabshaa ka socoto ee waan tegey qoladan kenyaankaana daraad waan u tegey oo anaa mandheera usoo gudbay dad xirxiran iyo waxaan kala hadlihayay nabadgelyada iyo xuduudda iyo iskuulaha iyo dadka inay dadka wax dhiman dadkaan ay saahan yahay iyo dadka wax dhiman yihiin niman karo ka imaaday oo labada magaala ifku aan dadka shacabka ah aan laga aadgudanin oo gabar ay gabarya yihiin inay caawiyaana loo baahan yahay nabadgelyana laga wada qayb qaadanayo intaan gidaarkana waan kala hadlay dowladda waxaan ku nihi annagu geesiyaal baan nahay geesiga mandheera madhaadii laba geesi ayaan nahay baan ku nihi waxaan u baahanahay in magaaladii ay si wanaagsan nagula soo gaaro annakana dawladdeena mana coddirsa jubbaland ilaa federaal waxoo dhan waan la hadlaynaa saasaanu ku ballanay ayakoo saaki meesha iska xaqaaqanaya dadku waxay moodan inay hore usoo socoto guri la duweyna ma jiro meel wax loo ma jirto laakiin dadkoo saasaanta waxay soo haddii military iyo force iyo beebayaal iyo dad ay soo socdaan inay dadka wax loo dhimaayo qoladan kenyaanka militariga ninkii ugu sarreeyey waa kulunay wajaanka ahaa wuxuu yidhi waxba anigu ma samaynayo gurina ma duminayo laakiin waxaan inaan xaqiijiyaan u baahnahay xuduudda labada dal maxamuud xayd cusmaan mudane guddoomiye waxa aad noo sheegtay in degmada ay yimaadeen hadda ka hor wafdi ka socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedka jubbaland iyagoo fiirinayay xaaladda dadka ay ka qaylinayeen ee xuduudka waagaas waxaa saxaafadda loo sheegay oo waraysiya aanu qaadnay ay nagu soo gaareen in wax dhiba aysan jirin wax meesha ka qodanna godad ay yihiin godadkaasna ay xuduudka kenya ku eg yihiin hadda waxaa muuqata godadkii in ay tiirar lagu dhisay oo sida aad sheegtay ilaa iyo meel magaalada ku dhow ay soo gaareen dadka saaka la soo xiriiray v o edana waxay noo sheegeen in safka socda iyo meesha uu marayo deyrkan la dhisayo uu magaalada dhex galayo khasaarihii ugu horreeyena la gaaray oo la dumiyey suuli ka mid ah xaafadaha ugu soo horeeyo ee deegaanka reer degan marka miyaadan u jeedin in arrintani ay soo dhexgelayso magaaladaadi walaal magaaladaydu talabar kenyay ku jirtaa anaa mar ka markhaati kacayo dadkuna way dhisteen ayagoo dhulkii banan markay soo qaxeen dhulla-aantii iyo deegaankii ayagoo ka cararayo oo ka cararhayo meelaha u dhow boodharrada ay ka adeegan karaan ayagoo cararaya dhanka kenya way soo galeen haddii ay soo galeenna kenya dhibka maysan keenin kamaysan qaylin kenya markayda way bednay way joogtay dawladda way joogtay dadkiina way iska degeen haddii laga celin lahaa maanta tantaala ma yaal ma taaleen marka taas gaabis laga dhacay weeye labada dhanba ay ka gaabiyeen haatan middaan taallo oo lagu samaynayo hadda guryaha la dubin lagu leey waa la dubinaya waxaa isaga imaanaya labada dawladood wasiirkii iyo ku-xigeenka arrimaha jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen waa imaanaya warasaabka waa imaanaya waxaa kaloo imaanaya golihii wasiirada wasiirka amnigaa imaanaya marka intii laga imaanayo lasaga imaanayo waxaan raba maanta ku hadalnay hala joojiyo wax dhibaatana ma jiraan anakoo iska socono oo walaalo ah annakii kenya dadka anaga shacabka anaha waxba loo dhimaynin waana arrinkaasaga dhamayn doonaa insha allahu biidnillahi kariim meel la duminayna ma jirto masquul la duminayna ma jirto waa daalimiin wey qowa saasir been bay sheegeen aad iyo aadan uga xumaay waxaan jirin in la sheego dadka ilaahay ka baqeen marka waxba barobagandada waxba ma tarayso dadkaa ku kala tagamo wiy dad si weyn soo dhawaado marka weli waxa maysan dubinin laakiin markaanu sii imaano dhan kaste hadda kahor janaal qara in la yidhaahdo oo aada u tababarnaa xuduudda xuduudaha soomaaliya aada ugu tababarna maasha allah nin fiicana yimi haddana midhaa wuu imaan doonaa insha allah biidni illahi kariim marka waanu waadahadli doonaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee degmada beled xaawo ee gobolka gado maxamuud xayd oo khadka taleefonka ah ee beled xaawo goor dhaweyd ugu warramayey jaamac buulle jaamac